habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyo hadalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caaw waan idiinayna kuwooda ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo kulan gaara la yeeshay dhigiisa dalka turkiga iyo villa soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay kulankaasi maxkamadda gobolka banaadir oo shaacisay wakhtiga go'aanka laga gaarayo kiiska eedeysan seed cali oo loo haysto inuu gubay xaaskiisa dad ka caraysan dil loo geystay wiil dhallinyaro ah oo bannaanbax ka dhigay isgooska siinaay ee muqdisho dowladda federaalk ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay howlgal ay ciidamada danab ay ka fuliyeen deegaan hoostaga degmada ceeldheer ee gobolka galgaduuda beelo wadadega degmada warshiiq horena ay xurguf uga dhexaysay oo heshiis nabadeed ku gaaray degmadaasi xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya oo ka dooday xaqa helidda xogta iyo ilaalinta xogta shakhsiga wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn baiden oo sheegay inuu rajaynayo xabad joojin in laga gaadho dagaalka israa'iil iyo khaza oo marka la gaadho bilowga bisha ramadaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa waa habeen sabti ah axad ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha maarso sanadka laba kun afar iyo labaatan intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada warka iyaga habeen caawa kuwooda ugu waaweyn waxaad kusoo dhawaataan warkaas oo faahfaahsan oan idiin akhriyo anigoo cabdulqaadir cismaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo dhigiisa dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa kulan xasaasi ah ku yeeshay dalkaasi turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta la kulmay dhigiisa dalka turkiga rajab dayib erdogan tan iyo markii dowladaha soomaaliya iyo turkiga ay heshiis ku gaareen heshiiska dhinaca difaaca iyo dhaqaalaha ee badda kulanka labada madaxweyne waxaa lagaga hadlay arrimo dhowr ah oo muhiim ah oo ay ugu horeeyaan dhinacyada iskaashiga dhaqaalaha iyo difaaca dagaalka dowladda soomaaliya ay ku jirto islamarkaasina ay kula jirto waxa loogu yeero argagixisada muhiimadda ay soomaaliya u leedahay xasiloonida gobolka geeska afrika soomaaliya iyo turkiga dhowaan waxay kala sixdeen heshiis caalami ah oo quseeyo dhanka difaaca iyo dhaqaalaha kaa oo lagu ilaalinayo xeebaha soomaaliya turkiguna uu ku ilaalinayo laguna tababarayo ciidamo badeed oo ay soomaaliya markaasi yeelato ama ciidamada badda ee soomaaliya leedahayba agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey kulanka dhexmaray madaxweynaha jamhuuriyadda iyo dhigiisa dalka turkiga
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan magaaladan antaliya ee dalka turkiga ayaa waxay kulan la qaateen madaxweynaha dalkan turkiga erdogan iyo madax kaleeto oo dowladdiisa ka tirsan kulankan ayaa waxaa looga hadlay xoojinta iyo kor u qaadidda iskaashiga walaalnimo iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya labada dowladood ee turkiga iyo soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa madaxweynaha turkiga erdogan waxa uu la wadaagay horumarada dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidankeeduba ay ka gaareen dagaalka dalka soomaaliya loogu ciribtirayo argagixisada iyo soomaaliya hadda waddada wanaagsan ay hayso oo ay nabadda iyo xasiloonida ku gaarayso taas oo uu turkigu gacan weyn ka geystay tababarka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo taageerada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed howlgallada ay wadaan dadka soomaaliyeedna ay ku kaashanayaan ee dalka soomaaliya looga ciribtiriyo argagixisada sidoo kale labada madaxweyne ayaa waxay ka wada hadleen dardargelinta iyo fulinta iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha ee dowladaha turkiga iyo soomaaliya heshiiskii dhex maray bishii lasoo dhaafay sidii loo fulin lahaa heshiiskaas ayaa dowladda federaalk soomaaliya waxyaabaha muhiimka u ah ee ku jira waxaa ka mid ah dhismaha ciidanka badda soomaaliyeed si uu awood ugu yeesho daafaca xeebaha soomaaliyeed iyo badda soomaaliyeed iyo kheyraadka ku jiraba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo madaxweynaha dalka turkiga erdogan ayaa waxa ay sidoo kale ka wada hadleen xiriirka ee dowladda soomaaliya iyo turkiga ee ee dhinaca dhaqaalaha ah iyo ganacsiga ee labada dowladood ka dhexeeya sidii een iyadana loo sii hagaajin lahaa waxay hoosta ka xariiqeen xasiloonida een gobolka ay u leedahay in dowladda soomaaliyeed oo awood u leh in amnigeeda sugto la helo een waxaana ee dowladda ee federaalka soomaaliya iyo dowladda ee turkiga ee horey uga dhexeeyey iskaashiyo kala duwan oo dhinaca militariga ah dhaqaalaha ah waxaana ee turkigu uu ahaa walaal ee dadka soomaaliyeed xilli adag usoo gurmaday
codkaasi waxa uu ahaa agaasimaha warfaafinta madaxtooyada sidaad maqlayseen waxa uu ka hadlayay kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya docor xasan sheekh maxamuud iyo dhigiisa dalka turkiga rajab dayib erdogan ay ku yeesheen dalkaasi turkiga dhinaca kaleetana maxkamadda gobolka banaadir ayaa shaacisay waqtiga go-aanka laga gaarayo kiiska eedeysane sayid cali oo loo haysto inuu gubay xaaskiisa sida faahfaahinta muurtan uu ku eegayo waryahayaga cabdisalaam juulo shaakir
xabsidaain ma rabna anaga keliya waxaana deeqa waxaa waaye inaan ninkaas tiirka la noo geeyo
iyadoo kiiska luul cabdicasiis maxamed uu noqday midka ugu hadalhaynta badan geyiga soomaalida welina firinjeer ee ku jirto marxuumad luul ayaa maxkamadda gobolka banaadir waxa ay muddaysay galdacwadeedka kiiskan uu eedeysane ka yahay sayid cali macalim daa-uud kaas oo ku eedeysan inuu nolosha ku gubay xaaskiisa luul cabdicasiis maxamed oo uur lahayd sayid cali ayaa afar iyo labaatan sano jir ah kuna dhashay xamar degan degmada dharkeenley ee gobolka banaadir warqadda maxkamadda gobolka banaadir ka soo baxday ayayna ku muddeysay maxkamaddu in maalinta arbacada taariikhduna tahay lixda bisha saddexaad laba kun afar iyo labaatan saacadduna tahay labiiyo tobanka duurnimo ay si rasmi ah uga dhawaaqi doonto go-aanka xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka banaadir warqadda ay soo saartay ayaa u qornaa sida tan ujeeddo amar diyaarin maxbuus keenid iyo kasoo qaybgal dhegaysi dacwo maxkamadda gobolka waxa ay muddeysay galdacwadeedka sumadiisu tahay m g b d c l boqol afartan iyo toddoba laba kun afar iyo labaatan ee uu eedeysana ka yahay sayid cali macalim daa-uud ina bilan xirsi cusmaan afar iyo labaatan sana jir ah xamar ku dhashay deganar dharkenley kuna eedeysan qodobka afar boqol soddon iyo afar oo lala akhriyay qodobka soddon iyo sagaalaad farqadiisa da xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka afar boqol iyo afartan one oo lala akhriyay qodobka soddon iyo sagaalaad farqadiisa da xeerka ciqaabta soomaaliyeed maxkamadda iyadoo oo gudinaysa waajibka saaran ee ku xusan qodobka toddobaatan iyo shan siddeetan iyo sagaal ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed waxa ay muddeysay galdacwadeedka ciqaabta ah ay sumadiisu tahay m g b d c l boqol afartan iyo toddoba laba kun afar iyo labaatan maalinta arbacada ah taariikhduna tahay lixda bisha saddexaad laba kun afar iyo labaatan saacadduna tahay labaiyo tobanka duhurnimo maxkamaddu waxaay faraysaa taliyaha qeybta baarista dembiyada c i d da inuu diyaariyo maxbuus siid cali macalim daa-uud sidoo kalena uu horkeeno maxkamadda gobolka banaadir taariikhda iyo saacadda la shaaciyey waxay sidoo kale maxkamaddu faraysaa xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka qareennada difaaca eedeysanaha inay kasoo qaybgalaan ku dhawaaqista dacwadda isla taariikhda iyo saacadda sare ku xusan warqadan ayaa waxaa ku siixan guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud dabaan laba fadhi oo maxkamaddu ay ka yeelatay ayaa waxaa la horkeenay markhaatiyaal iyo sidoo kale dadyow kala duwan oo iyagu ka markhaati kacaya siday wax u dhaceen fadhigan ayaa noqonaya midkii ugu dambeeyey maxkamaddu yeelan doonto go-aankan ayaana ah midka laga warsugayo giiga soomaalidana si weyn ay uu sugayaan go-aanka kasoo bixi doona maxkamadda gobolka banaadir haddaba daawade adigu maxay kula tahay go-aanka maxkamadda gobolka banaadir ee kasoo saari doonta sayid cali macalim daa-uud ee ku eedeysan in xaaskiisa uu guba
codkaasi wuxuu u dambeey waan idhaahday codkaasi waxauu ahaa waryahayaga cabdisalaam juulo shaakir dhinaca kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino dad ka caraysan dil loo geystay wiil dhalinyaro ahaa oo maanta banaanbax ka dhigay isgoyska siinaay ee magaalada muqdisho ayaa dalbaday inay cadaaladda helaan cabdiwahaab cirguji ayaa warbixinta warkan eegaya xaqdarraa lagu dilay dadki dila haddaan la keenin
dacdooyinka ka dhacaya ciidda soomaaliyeed waa qaar dhabanna haysle oo aan dhagaha u roonayn maalin kastana waxaa qulqulaya dhiiggii qofka muslimka ahaa halkan aan idinkula soo hadlayo waa iskoyska sirayn maanta waxaa ka dhaxay mudaraad islamiya intaasi kadib ciidamo booliis oo ah degmadan warta nabadda ayaa rasaas furay waxaana ku geeriyooday wiil labaatan jira oo ardaya waxaana la hadlay qaar ka mida waalidiintiisa iyo sidoo kale aabbihii dhalay waxayna ku dul hadleen meydka oo goobta haddan yaalla oo aan idinkala soo hadlaayo waxayna ku dul hadleen meydka oo goobta haddan yaalla oo aan idinkala soo hadlaayo
cabdiwahaab ceel gujo oo warbixinta warkaasi eegayey ayuu ahaa dhinaca kaleetana ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo howlgal ka fuliyey gobolka galgaduud ee soomaaliya iyo dowladda federaalk ee soomaaliya ay faahfaahin ka bixisay howlgalkaasi ciidamada ayaa howlgalkan waxay ka fuliyeen degmada ceeldheer deegaan hoos tago oo la yidhaahdo cali yabaal ciidamada ayaa maalmihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo iyo guluf dagaal oo ka dhana al-shabaab halkaasi ka fulinayay dhinaca kalena warar dheraad ah ayaa laga helayaa dagaal aan idhaahday ugu dambeyntiina warar dheraad ayaa laga helayaa dagaal qaraar oo lasoo warinayo in uu ka socdo magaalada bahar daar ee caasimada gobolka maxaarada una dhexeeya jabhadda fano iyo ciidamada difaaca etoobiya ee markaasi ee dalkaasi etoobiya waxaana lasoo warinayaa in dagaalkaasi uu dhex maray qowmiyadaha ee dalkaasi etoobiya iyo ciidamada militariga etoobiya oo dhinaca ciidamada ayaa lagu soo waramayaa in halkaasi dagaal ee dhowr markaasi saacadood socdo uu dhex maray xogihii ugu dambeeyey ee laga helaya dagaalkaasi ayaa sheegaya in boqol iyo konton ka mid ah dhinacyadii diliilay halkaasi markaa ay ku geeriyoodeen sidoo kale wararka waxay intaasi ku darayaan in jabhadda fano la yidhaahdo ciidamadoodu aan yidhahda ciidamo ka tirsan militarigu ay ku biireen sidaa ay soo tabisay warbaahinta amxara news service warka habeen aa dalsan f m muqdisho kala socoteen waa naginta nabadgelyo
wararka adla haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel